wadahadalladan ayaa noqon doona markii ugu horreysay ee labada dhinac mas-uuliyiin ka socda israel iyo xamaas ay ku biiraan wadahadalladan tooska ahayn tani markii ay bilaabatay bisha barakaysan ee ramadaan dhexdhexaadiyaasha caalamiga ayaa rajeynayay inay xaqiijiyeen xabad joojin lix toddobaad ah kahor inta aysan bilaabanin bishii barakaysaneeda ramadaan laakiin xamaas ayaa diiday heshiis kasta oo aan horseedi doonin xabad joojin waarta oo ay ka hirgasho gaza dalabkaas oo israel ay diiday balse labada dhinac ayaa maalmihii ugu dambeeyey sameeyey dhaqdhaqaaqyo ay dib ugu laabanayeen wadahadallada xamaas ayaa dhexdhexaadayaasha siiyey hindise cusub oo ah qorshe saddex weji leh oo lagu soo afjarayo dagaalka sida ay sheegeen laba sarkaal oo masaari ah mas-uuliyiintan ayaa ka gaabsaday in magacyadooda la shaaciyo maadaama aan loo ogolayn in ay saxaafadda la hadlaan marxaladda ugu horreysa waxay noqon doontaa xabad joojin lix toddobaad ah oo keeni doonta sii deynta shan iyo soddon lahaystayaal haween kuwa xanuunsan iyo dad da ah oo ay haystaan mitidiyiinta xamaas kuwaasoo la sheegay in ay ku sugan yihiin gaza taa beddelkeedana waxaa la sii deyn doonaa saddex boqoli konton maxaabiis falastiiniyiinah oo ay israa'iil haysato xamaas ayaa sidoo kale sii deyn doonta ugu yaraan shan askari oo dumar ah oo ay doonayso in ay ku bedelato konton maxbuus oo ay ku jiraan qaar xabsyo dhaadheer ku jira oo lagu eedeeyay argagixisnimo ciidamada israel ayaa la sheegay inay isaga bixi doonaan gaza iyagoo oo maraya laba waddo oo muhiim ah markaasoo falastiiniyiinta laga barakiciyey halkaasi ay dib ugu soo laaban doonaan waqooyiga gaza oo ay dagaaladu halkiyeen waxaana ay u ogolaan doontaa inay si xora sidoo kale mucaawino loo soo gaarsiyo dadka u baahan sida ay saraakiishu yidhaahdeen ku dhowaad saddex meelood meel ka mid a carruurta da-doodu ka yar tahay labada sano ee ku nool waqooyiga go-doonsan ee gaza waxa ay qabaan nafaqo xumo baahsan sida ay sheegtay hay-adda carruurta ee qaramada midoobay oo war soo saartay jimcihii